agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda hirshabeelle mudane nuur shariif gacal oo ka hadlaya ahmiyadda kheyraadka badda iyo ilaalinta noolaha ku jira ayaa ugu baaqay dhammaan kalluumaysatada in ay ilaaliyaan nidaamka kalluumaysiga iyo badqabka noolaha ee ku nool badda sidoo kalena la yareeyo xaalufka ah kheyraadka badda kow kuwa ka ganacsada waa inay qaataan qalabka kalluumaysiga wax yeelaya oo dibadda ay ka keenayaan waa inay ka joojiyaan kalluumaysatada noloshu si ay u ahaato mid waara oo jira oo wakti jira iyagu way dhaxlee kalluumaysiga si loo dhaxlay iyagana oo iyo wixii u noqon wax maanta ku eg yamana noogu sugaysa kalluun lagama helo waxaa sabab u ah dad keena ha noqonina marka kuwa gacantiina ku burburiye idinku wixii aadna heleen taas waa qodob kalluumaysatadana waxaan fari lahaa iyagana sidoo kale aan la wadaagaya inay aragoostada ishaga ukunta leh oo meesha ay wax ku bursansgareeyaan ukunta jucuul gudana ay taalay inay ka waantoobaan qubada laga ganacsanayana waa in laga waantoobo qubada meesha ay ku dhasho oo adduunka dhalma usoo doonato waa area hirshabeelle waxayna ku qaangaartaa konton sano konton sano wax ku qaangaara marka oo adduunka dhan laga la-yahay oo si dabar go-aya haddii ganacsi loo bedelo maxaa imaan karo burbayankaas wuu jiraa arrintaas waxaan rabnaa warrana waa kasoo saarnay xeerana waa kasoo saarnay mar dhowna waa la fuli doonaa marka hore waa kasoo saarnaa kada waa la fuli doonaa beelaha amnina waxaan faraynaa inay fuliyaan intaas waa baaqan u jeedinaa ummaddu laakiin inta aan sharciga lagu fulin iyagu inay ka waantoobaan u hor dhaqaaleystaan halka qoloba aan ku dara intaas wuxuu yahay dadka amba xoolu ka dhamaadeen ama maalgii sheeg beerihii kalamjanji oo waxyeelay inay u jiheysaan dhinaca kalluumaysiga meesha ay magaalooyinka ka gelayaan iyagoon xirfad lahayn inay magaalo tagaan wax macnaa ma soo kordhinaysa dadkiina wuu barakacayaa dhulkiina waa faaruqayaa dadka dhan magaalooyin ku aruurayaan arrintaas in loo soo jeeso dadka in shaqa abuur looga sameeyo kalluumaysiga uuna ku filan yahay uuna ka daran yahay dakhligana waxbay ka tari kartaa arrintaas qodobka kaleeta kalluumaysatada webiga laftoodu dadka biyaha furaya oo maalin walba biyaha furaya biyihii kalluunka iyo qaadaan ay beriga uu soo tagayaan ha dhowto ee biyo xirino yaan jirin inay dadkaas laftooda laga wacyigeliyo oo iyagu laftooda ay qayb nagala qaataan waa soo jeedi lahay wasaaradda beeraha oo kale iyo dadka ka shaqeeya laftooda keliyada dadka wada n g o-yada mar walba waxaan ishaga aan ugu baaqayna iyaga laftooda inay kutala galaan hilibka soo loqodo in loo sameeyo meeshii kalluunka ugu xiro lahay iyo wix celin lahay in loo sameeyo oo laga wada fikiro intaasna waa baaqay